ay kitaab uljihaad oo aynu dhexda kaga jirnay xadiiska cabdulaahi ibni cumar oo qofka nuskhadayda haysta shan boqol iyo shan uu nambarkiisu yahay xadiiskan waxau tilmaamayaa nebiga calayhi isalaatu wasalaam gaadiidka lagu dagaalamayey oo ay fardaha ahaa inuu nebiga calayhi isalaatu wasalaam tartansiiyey iyadoo laga qaadanayo tababarka la tababaraya ciidanka dagaalka galaya iyo sidoo kale in lasoo bandhigo cududda iyo awoodda ee ciidanku leeyahay ama waxayna u naqaana dhoodatuska weye can cabdillaahi bni cumara radi allahu tacala canhuma qaala cabdillahi wuxuu yidhi ajra annabiyu sala allahu alayh wasalam ajraa wuu tartansiiyey annabiyu sala allahu alayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu tartansiiyey maa fardihii dumira ow maa dumira kuwii la boglaalay oo min alkhayli fardaha ahaa maa dumira kuwii la boglaalay oo min alkhayli fardaha ahaa fardaha ayaa laba nooc yacni kale ahaa kuwana waxaa la yidhi waa la boglaalay boglaalku waxa weeyaan neefka marka hore intii calaf la siiyo oo la cayiliyo in meel kulul lagu lagu hayo ilaa uu dhidido oo maaragtay baruurta ka baxdo kabacdi yacni calooshiisa ay xooga kor u laaban tahay kuwa kalena oo yacni aan calooshooda laabnayn oo cayilanna nebiga calay isalaatu wasalaam gaar buu tartan u siiyey marka daamir waxaa la yidhahdaa yacni neefka isaga ah oo la boglaalay minaa la gaajaysiiyey si caloosha kor u kacdo qur-aankan waa ku soo aroortay allah subxana wa tacala wuxuu leeyahay waadin fi nnaasi bilxaji yaatuuka rijaala calى kuli daamirin yaatiina min kuli fajin camiiq yani ilaahay subxaanaه wa taala nebiy llaahi ibraahim ayuu wuxuu yidhi dadka waxa u dhawaaqdaa xaj ugu dhawaaq yaatuuka rijaala waxay ku imaanayaan iyagoo soconaya u dhawaaq dadka xajka ugu dhawaaq iyagoo soconaya bay ku imaanayaan wa calى kuli daamirin waxay imaanayaan iyagoo saaran yani fardahaas ama xoolaha la boglaalay marka marka neefka la boglaalo oo la gaajaysiiyo aanu caloo weyn lahayn waa ka orod badan yahay kan caloosha leh marka waxau leeyahay cabdullahi bni cumar ajra annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu socodsiiyey ama wuu tartansiiyey maa dumira min alkhayli kuwii la boglaalay oo fardaha ahaa marka tartanka marka la gelinayo waa inuu meel ka bilowdo tartanku meel low ku dhammaado marka meeshii buu tilmaamayaa tartanka marka waxyaalaha bannaa in lagu tartamo nebiga calayhi salaatu wasalaam uu sheegay bay ka mid yihiin fardaha iyo awrta iyo waxyaalaha dagaalka lagu aado in tartan lagu galo oo weliba wax lagu kala qaato weliba wax lagu kala qaato min alxayfaa'i laga bilaabo meesha xayfaa la yidhaahdo ayaa orodku ka bilaabanayay ilaa aniyat alwadaaci ilaa laga gaarayo aniyat alwadaac aniya waxaa la yihahda meesha karinkaa baa la yihahda oo labada buurood yacni u dhaxaysaa la yihahda alwadaacna waa saagotin marka waxaa la yihahdaa goshii saagotinta oo waxaa la yidhahda dadka reer madiina markay safraayaan oo kale oo magaalada ka baxayaan ayaa dadka sii dhoweynaya sii raaci jireen ilaa goshaas bay gaari jireen marka bacdi waxa weye ay macsalaameyn jireen saasa waxaa loogu baxshay aniyat alwadaac marka fardaha la boglaalay orodku wuxuu ka bilaabanaya meesha xayfaa loo yaqaan ilaa laga gaaraayo aniyat alwadaac gosha loo yaqaan wa ajraa sidoo kale nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu tartansiiyey maa lam yudammar kuwa aan la boglaalin fardaha caadiga oo calaf la siiye calooshu waa weyn tahay kuwaana wuu tartansiiyey min athaniyati laga bilaabo gosha ilaa masjidi bani surayqin ilaa laga gaarayo masaajidka reer bani surayq ilaa laga gaarayo masaajidka reer bani surayq rawaayadda dambaa tilmaami doonta inta isu jiraan inta mayle isu jiraan labada meeloodba marka ilaa masjidi bani surayq waxay ku tusisaa marka reer magacood in loo bixin karo masaajidka masaajidka reer hebel in la odhan karo oo yacni qabiil lagu magacaabi karo ama jilib lagu magacaabi karo innagu masaajida badnaaba ninbaa waxaa laga yaabaa inuu hooyadii u dhisay baa laga yaabaa hadha wuxuu bixinaya masjid abubakr sidiiq uu bixinaya ama masjidu cumar buu bixinaya ama masjidu mataqaanaa saasoo kale way ku bannaantay inaad magac soomaaliya u bixiso magac soomaaliya inaad u bixiso ama reer inaad u bixiso ama laf inaad u bixiso ama nin magaciisna u bixiso way ku bannaan tahay qaala bnu cumar cabdillahi bn cumar wuxuu yidhi marka wa kuntu waxaan ahaa fii man ajraa kuwii tartamaayey baan ku jiray kuwii tartamaayey baan ku jiray marka xadiiska waxaa laga qaadanayaa ciidanka hubkiisa in bannaanka la keeni karo lagu tartamo si loo arko cuduudda ciidanku haysto waxaa kaloo ka muuqda ciidanka tababar in la siiyo lanna maxaa yeeley farduhu waxay ahaayeen waxyaa lagu dagaalamo oo u waaweyn dagaalkii waad garanaysaan uxudba nebiga calayh isalaatu wasalaam dhinaca fardoolayda oo khaalid bin waliid uu watay baa jebiyey marka waxyaala lagu dagaalamo oo maanta yacni taangiyaasha oo kale iyo booskoodii jooga fardahay ahaayeen marka ciidanka hubkiisa in lagu tartamo waxay keenaysaa tababarka inuu ciidanka qaato oo ciidan diyaarsan uu noqdo qaala sufyaanu sufyaan wuxuu yidhi min alxayfaa'i sufyaan waxa uu sheegayaa inta ay kilomitr isu jiraan fardihii la boglaalay meeshii ay ka ordeen ilaa meeshii ay tageen iyo kuwii aan la boglaalini yani meeshii lagu tartamayey meeqo kilomitr ama meeqo meel bay isu jiraan qaala sufyaan wuxuu yidhi min alxayfaa'i fardaha la boglaalay waxay ka ordaayeen xayfaa meesha la yidhaahdo ilaa haniyat alwadaac bay tagayeen khamsatu amyaalin aw sittatun waa lix mayl waxaan leeyahay shan mayl ilaa lix mayl shan mayl waxa weeye waa siddeed kilomitr meelahaas weeye siddeed kilomitr weeyaan lix maylna waa sagaal kilomitr iyo iyo bar meelahaas sagaal kilomitr iyo xoogaa weeye marka tartankaas fardaha la boglaalay way ka dheerayeen fardaha kaleoo yacni calooshoodu iska weyn tahay marka ilaa siddeed kilomitr ilaa sagaal kilomitr meel leeg baa tartanka lagu tartamayey oo yacni lagu tartan lagu gelayay wa min haniyati alwadaaci ilaa masjidi bani surayqin tanna waa meeshay ordaayeen fardahaan la boglaalin iyaguna waxay ahaayeen miilun hal mayl hal maylku waa hal kilomitr iyo bar weeye marka fardaha culculus tartankoodu wuxuu ahaa hal kilomitr iyo bar buu ahaa fardaha la fududeeyey oo la boglaalay iyagana waxay ahaayeen yacni siddeed kilomitr ilaa sagaal kilomitr marka xadiisku waxa uu tilmaamay ciidanka tababarkiisa iyo qaabka ee bannaanta in loo tababarto can cabdillaahi bni cumara radi allahu tacala canhuma qaala cabdillaahi bni cumar wuxuu yidhi curidtu waxaa la ii soo bandhigay calaa rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam baa la ii soo bandhigay yowma uxudin maalinta uxud yani dagaalka marka la galaaya ciidanka yaa dagaal galaaya marka marba qayb baa la oranaya ninkaana dagaal galaaya ninkaana dagaal galaaya marka anigii baa lay keenay nebiga calayh salaatu wasalaam yani dagaalka uxud dagaalka uxudna sanadka saddexaad buu ahaa wa ana bnu arbaca casharata anigu marka afariyo toban jir baan ahaa afariyo toban jir baan ahaa raggii dhiraayol iyo dagaalkii galayeen baa lay soo kaxeeyey falam yujiznii nebiga ima bannaynin iima ogolaanin oo ima sii dayn nebiga calayh salaatu wasalaam afariyo toban jir baan ahaa marka ma aadan gaarin buu yidhi iima ogolaan dagaalkii inaan galo iima sii daynin wa curidtu calayhi waxaa la ii soo bandhigay sanadkaa marka dagaalkii waa ka haray maadaama afar toban jir aan ahaayoo nabiga marka lay soo bandhigay aan nabigii ogolaanin wa curudtu calayhi nabiga waxaa kaloo lay soo bandhigay yowma alkhandaq maalintii khandaq dagaalka oran jiray qaswat axsaab oo sanadkii wuxuu ahaa sanadka shanaad bay ahayd uxud baa kii saddexaad ahaa khandaqna dagaalkii wuxuu ahaa sanadka shanaad buu ahaa ilaa tobankiinoo nabiga calayhi salaatu wasalaam ciidana baa weerar ku soo qaaday oo mushrikiintii iyo munaafiqiintoodii iyo yani wax ka wada munaafiqiinta magaalada joogta la shaqaynaysay iyo yuhuudda nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu la gala heshiis bay yani mushrikiintii la xirteen ilaa toddoba toban kunoo ciidan baa nebiga calayhi salaatu wasalaam weerarkaas soo aaday marka nebigu saxaabadu la tashaday waxaa lagu heshiiyey magaalada yani madiina aan laga bixin magaalada hareereeda marka waxaa laga qoday godada waaweyn aan farduhu ka soo gudbi karin saasaa loogu baxshay khandaq khandaqna godkaa la yihahdaa lakiin qaswada magaceed waxa la yhahda qaswat alxasaab marka maalintii qaswat alxasaab baa nabiga lay soo bandhigay wa ana bnu khamsa cashrata markaas shan iyo toban jir baan ahaa fa ajaazanii nabigu waa isii daayay marka afar iyo toban jirkii buu nabiga calayh salatu wasalam uma ogolaanin shan iyo toban markuu gaanay nabiga calayh salaatu wasalaam dagaal buu dagaalkiiba maat u ogolaaday marka waxaa laga qaadanaya oo kale ama culammadu ka hadlaan qaangaarka sin albuluuqa waxa loo yaqaan qofku muxuu ku qaangaaraya ilmuhu ilmuhu muxuu ku qaangaaraya ilmaha ama qofku markuu qaangaaraya sababta axkaam badan baa ku xiran qofku markuu qaangaaraya waxaa waajib mukallaf buu noqonaya cibaadadii baa waajib ku noqonaysa marka waa in la ogyahay xilliga ilmahaasuu qaangaarayo qaangaarka marka calaamaduu leeyahay calaamadaha qaybna ragga dumarka wadaaga qaybna dumarka gaar la'ah calaamadaha hadda midii la arko ayaa ilmahaasu qaangaaray kow waxa u horay alixtilaam in maaragtay ilmihii ama wiil ha noqdo ama gabadh noqdee manidii ka timaado ama yaqada ha uga timaado isagoo soo jeeda ha uga timaado ama hurdo ha uga timaado hadduu ixtilaam gaaro maalan isagoo sagaal jira baa cunugii ixtilaamka ka yimi biyo ka yimaadeen ama gabadhii dareentay ama riyaha noqotana soo jeeda biyo ka yimaadeen way qaangaaraysaa oo ilahi subxana wa taala wuxuu leey waidaa balaga alaطfaalu minkum alxuluma falyasta'dinuu kama sta'dana aladiina min qablikum marka markay gaaraan caruurtu xilligaas waxa weeye idan bay weydiisanayan aabbaha iyo hooyada qolkooda inay soo galaan iska soo geli maayaan sababta waa qaan gaareen marka raggiy dumarku waa wadaagaan baa leyi gabdhaha waan soo marnay xadiiskii umu sulaym nabiga u timi oo ku tiri rasuulka ilaahayow haddii haweentu inta markay seexata habeenkii ay ku riyooto iyadoo ninkeedii la joogta xaalkeedu muxuu noqonaya marka nabiga alay salatu wasalam wuxuu yidhi qubays baa ku waajibaya hadday isku aragto maxay haddii biyo isku aragto marka marka hore waxaa kow calaamadda kuwaad waxa weye ixtilaam inay biyo ka yimaadeen gabadha ama wiilka ama soojad ha uga yimaadeen ama jif ha uga yimaadeen haddii biyihii la arko ilmahaasi ee, yani biyaha wax kooda manida weeyaane ilmahaas waa qaangaare ama sagaal ha jiro ama toban ha jiro wax dambe la sugi maayo waa mukallaf taasaa la waayey kawa soo qaad waxaa la fiirinaya timaha hoose inay u soo baxeen ragga dumarku ma wadaagaan hadday timaha hoose soo baxaan ilmahaas waa qaan gaaray oo waxaa jira xadiis nabiga calayh salaatu wasalaam ee qisadii bani qurayda nimanka yahuudda la oran jiray bani qurayda markii la- dagaal lagu qaaday oo la qabtay baa sacad ibn mucaad radia allahu tacaala canhu baa xukunka loo dhiibay markaasuu raggii muqaatiliinta ahay oo qaangaarka ah wixii qaangaaray in la laayo marka maxaa lagu kala garanaayey waxaa la fiirinaya timaha hoose la fiirinaya qofka timaha hoose u soo baxeen waxaa lagu daraya muqaatiliintii buu la socday qofkaani qofka inuu soo bixin meesha caruurtii haweenku maraayeen ayaa la geenaya marka waa calaamad ka mid ah calaamadaha yacni qaangaarka haddii labada la waayo marka haddii labada la waayo waxaa la fiirinayaa shan iyo toban sano jir inuu gaaro shan iyo toban ma gaaro wax dambe la fiirinaya marka qofkaas waa qaan gaaray hadda xadiiskeenu ku jirnay baa tilmaamaya marka Ee, gabdhuhu waxay gaar leeyihiin gabdhuhu waxay gaar leeyihiin yacni xaydka haddii gabadhii iyadoo sagaal jir ay xaydka hesho way qaangaartay marka calaamadahaasa yani culammadu u dhigaan ee qaangaarka marka da'da shan iyo tobanka ahi waa tan ugu dambaysa weeye maalan gabadhii ma xaydin ama mani kama imaanin wiilka sidoo kale tiima hoose uma soo bixin shan iyo toban buu gaaray ilmahaas wuu qaangaaray marka xadiiskan wuxuu tusayaa ee, qaangaarka sababta nabiga calayh salaatu wasalaam cabdulaahi ibnu cumar baa dagaalka soo aaday afar toban jir buu ahaa uma ogolaanin sanadkii ku xigay buu yimi isagoo shan iyo toban jira nabigu waa u ogolaaday can cabdilaahi bni cumara qaala curudtu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama waxaa lay soo bandhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam yowma uxudin maalintii uxud la aadaya dagaalkii wa ana aniguna markaas ibnu arbaca cashrata baan ahaa afar iyo toban jir baan ahaa falam yujiznii nabiga calayhi salaatu wasalaam iima ogolaan iima sii deynin inaan dagaalka galo wacuridtu yani waa leecshay dagaalkii kama qayb galin wacuridtu calayhi sidoo kale nabiga lay soo bandhigay yowma- yowma alkhandaq sanadka ka dambeeyey oo sanadka shanaad weeyaane baa waxaa lay soo bandhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ana mnu khamsa cashrata anigoo shan iyo toban jira fa ajaazanii nabiga calayhi salaatu wasalaam way sii daayey oo way ogolaaday marka waa ee, da'da maaragtay qofka uu ku qaangaaray ugu dambeyn weeyaanu cabdulaahi ee, cumar ibn- yani cumar ibni cabdilcasiis ayaa waxaa xadiiska markii loo sheegay ayuu wuxuu yidhi ina hada alfarq bayna alsaqiiri waalkabiiri farqigan meesha ka muuqda wuxuu ku tusayaa meesha u dhaxaysa qofka, da- qofka weyno oo qaangaara iyo qofkan qaangaarin wa canhu can cabdillaahi bni cumar yacni ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama rasuulka calayhi salaatu wasalaam qasaman wuxuu qaybiyey fi nafali nafalkii buu qaybiyey nafalka siyaadada oo la qaybinayo xoolaha la soo qabsado siyaadada weye waxaa lagu idlaaqaa qaniimada qaniimana waa la yidhaha si idlaaqa loo yidhahda oo nebiga yacni eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala yasaal- yasaluunaka can ilanfaali soo maarta waxay ku weydiinayaan nafligii qul ilanfaalu lilaahi waalrasuuli waxaa ku tiraahdaa yani waxa iska leh ilaah iyo rasuulkiisa marka waa qaniimada laga wadaa qaniimada mar baa la yidhaha marna waxyaalaha dheeraadka oo la siinaayo ee, dadka mujaahidiinta u gaar u soo diriray baa la- baa la yidhahdaa ama siyaadada oo neb- oo nebigu siyaada u siin jiray qasama nebigu waa qayliyey fi nafali waxyaalihii dheeraadka buu qaybiyey qaniimadii lilfarasi faraskii wuxuu siiyey sahmayni qofka waranlaha ah oo kaligiis ordaayo oo dagaalamayo oo aan faras wadan iyo qofkii faras wata hadhow marka qaniimada la helo isku wax la siin maayo qofka faraska wataa laba sahmi buu helaya laba madax buu helaya halkii qofkii isagoo waran lahayo kaligiis socday aan faras wadani hal madax helayo saasuu marka xadiisku tilmaamaya marka nebigu waa uu qaybiyey lilfarasi faraskii wuxuu siiyey sahmayni laba sahmi buu siiyey walirajuli qofkina wuxuu siiyey sahman hal madax buu siiyey marka waxa badan qofka faraska wata wa canhu sida xadiiska cabdillahi bni cumar warinayo ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yunafilu mid siyaado u siiya xoolaha la qaybinayo bacda man qolo qaybtood buu siin jiray yabcaثu nebigu uu diray fi saraaya goosanka uu u diray nabiga calayh salaatu wasalaam ama he uu u diray eh, ciidanka yaroo gaar loo diro sahan sahanka la yidhahdo nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu ciidan gaar u diro hadha wax la soo helo qolada gaarka loo diray nebigu siyaaduu u siin jiray lianfusihim yani iyaga khaasatan gaar ahaan siwa qasmi caamati اljeyshi kaasoo siyaadadaasoo aan ahayn tan guudoo ciidanka la wada siinaayo ciidanka kaba- kaba soo qay ciidanku boqol weeye toban ka mid a marka dagaalka loo socday baa la idinku xagga ka wareega saan ahaan baa loo diray hadhow markii xoolaa la qaybinaayo boqolkooda wax waa la wada siinaya si siman tobankii gaarka loo dirana siyaada baa loogu daraayey waataan soo marnay nabiga calayh salaatu wasalaamu yani qof walba laba iyo toban geela siiyey kuwuu sahanka gaarka u dirana oo xoolaha soo qabtana neef neef buu ugu daray siyaadaah neef neef buu ugu daray وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام وحجري من حمل علينا السلاح فليس منا من حمل علينا قفك نوصو قاته السلاح هبك نوصو قاته فليس منا نقم ما قفك نقد نوصو قاته هب نوصو قاته نقم ماها dadkii yani dowladda islaamka oo shaqaynaysa jamhadeen lama ogola haddii qola tiraa jamhad baana gaar u baxan waa lala diriraya ilaahay u soo laabtaan ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa ay ku soo laabtaan yani dowladda islaamka ee markaa jirtay wax gooni u baxaya marka ma jiraan Ee, marka nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka noo soo qaato hub annaga dariiqadayada ma aha qofka isaga ah waaba la isugu tegaya hadday qolo gaara ay yihiin haddii qolo gaarayan la soo tagay waxaa kaloo la mid ah matalan laba reer baa diriray dhexdhexaadin baa la sameeyey hal reer baa waxay sameeyeen duulaankii iyadoo aan la isku ogeyn in duulaan dambe la qaado ayay soo qaadeen waa la isugu tagaya dib dadka meesha jooga dhan iyaga isugu tagaya marka waa in- waa yani allah subxaana wa tacaala waa qur-aankiisa wuxuu ku tilmaamayaa yani een, waxa uu leeyahay eh, suuratu een, xujuraat ilahay ku tilmaamayo وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلهي سبحانه وتعالى وحي ليه هذه الدريران لما قوحوا المسلمين تكمده فأصلحوا بينهما هشيسية فإن بقت إحداهما على الأخرى هذه مد كمده كحد قدوب تتيك لا فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله لو الدرير بالي ترس حد قدوب تي إلى إلهي سبحانه وتعالى إيه دينتي سوء صلابتان marka lama ogola jamhadeen lama ogola Ee, burcad burcadkan waan soo marnay burcad baydan waxaan ahlahay bud- burcadda caadiga ahoo dadka muslimiinta intay hub qaatan dhexda u istaagana waan soo marnay oo yacni een, xadka maraan ka soo hadlay ama xuduudda xadka xiraabada waan soo sheegnay sida loo galaya dadka ayaga ah عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال آه، أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس أيا وحو يري وأنا ح- صحابي قورنا يا حديث كدان صدر منه وياني قال وحو يري سئل وحل ويدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام رسول كبير وحل ويدي عن الرجل من بل ويدي نكاس يقاتل دراية دقال بل آذي jihaad baa lagu jiraa laakiin nin baa niyadiisu waxay tahay yuqaatilu waa diriraya niyadiisuna wuxuu u diriraya waxa weeye shajaacatan geesni- geesnimo ha la yidhaha ninkan waa nin geesiya war ma ninkaan caadi maaha dagaalka marka la galo ninkaan nin caadiya maaha hadda ogow dagaal wuxuu ku jiraa jihaad fii sabiil illah weeye laakiin niyaddiisii baa waxay tahay hal lagu yidhahda geesi weeye wa yuqaatilu mid baa wuxuu u dirirayaa xamiyatan ficil tamo ficil buu dirirayaa degaankanaga waddankayaga gobolkayaga a buu dirirayaa wa yuqaatilu nin wuxuu u diraya riyaa'an istustus lagaa sheego ninka hebel la yidhahdo mujaahid weeye dagaalka markuu dhaco horu boodaa yani wax lagaa sheego baa niyadda kaga jirta nabiga marka waxaa la weydiiyey ayu dalika fii sabiili illaahi yani kuwa aan soo sheegnay keebaad jihaadkii ku jirahoo fii sabiili illahi ku diriraaya baa la yidhi dagaal baa la wada aaday laakiin kan niyaddiisu waa hal lagu yidhahdo geesi weeye kan niyaddiisu waxa weeye hal lagu yidhahdo maaragtay ee halwa yaabo kee marka ah mid ku diriraya jidka allah subxaanahu wa tacaala faqaala rasuulu اllahi sal alla alayh wasalam nabiga calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi yani nebigu ma oran kanaa saasa iyo kaasaa ma orane qaacido guud buu sheegay nabiga calay isalaatu wasalaam kamana hadlin geesinimadii kamana hadlin xamiyadii riyaagana kama hadlin nebigu wuxuu yidhi man qaatala qofka dirira litakuuna say u ahaato kalimatullaahi ilaahay kelimadiisu hiya alculyaa iyadoo mid sarraysa qofka u dirira in diintaadin kor noqoto qofka ay niyaddiisu tahay u dirira fahuwa fii sabiili illah qofkaasaa wuxuu yahay qof jidka allah subxaanahu wa tacala ku diriraya marka niyadda baa acmaashu yani fasaadkeeda iyo yani raalla'aanshaha alla subxaana wa tacala niyaddu ka yimaada dadku marka dagaal wada galaan ilahay subxana wa tacala baa yaqaana qof walba niyaddiisa weeyaan qofku hadduu u diriraayo ilahay kelmadtiina kor noqoto qofkaas mujaahid fii sabiil illah weeye amaa qofka u diriraayo hal lagaa sheegay wax la mid ah dee qofkaas dagaalkii baa ku jiraa laakiin kama aha fii sabiil illah lama oranayo qofka isagaa su'ila rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka all waxa la weydiiyey yani rajul nin baa la weydiiyey yuqaatilu dagaalamaya oo u dagaalamaya shujaacat shajaacatan geesinimo wa yuqaatilu mid u diriraya la weydiiyey xamiyatan ficilo wa yuqaatilu mid u diriraya la weydiiyey riyaa'an istustus ayu dalika fii sabiili illah keebaa kuwaas fii sabiili illahi jidka alla subxaana wa tacaala ah faqaala rasuulu llahi sal alla alayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qaatala qofkii diriira litakuuna se u ahaato kalimat ullaahi ilahay kelimadda alla subxaana wa tacala iyo diinta alla subxaana wa tacaala hiya culya iyadu inay noqoto mid sarraysa qofka u diriira fa huwa qofkaasi fii sabiil illahi jidka alla subxaana wa tacaala weeyaan kuma jiro qofka isaga isdifaacayo oo niyadda ay kaga jirto yaan reerkaaga iyo caruurtaada iyo tii lasoo weeraro adoo dhex taagan yaan lagu dilin qofka odhanaya kaasi kuma jiro nabiga calayh salaatu wasalaam in la istifaacu amray marka laguu soo wararo yani xeradaada lagu yimaado in la istifaaco baa baa la samray nabigu wuxuu leeyahay man qutila duuna maalihi fa huwa shahiidun qofka lagu dilo xoolihiisa sokodiisa isagoo difaacanaya qofka isagaahi qof shahiida weeyaan kitaabu alcitqi intan shiikhu wuxuu ka bilaabay alcitqi xoraynta addoommada in la xoreeyo dadka dagaalka lagu soo qabsado in la xoreeyo islaamka ka hor waa la sadowsan jiray markuu islaamku yimi axkaam buu u sameeyey gaara ilaa uu ilaahay subxaanahu wa tacaala yani nebiguba ama sharciguba uu dadka ku baraarujiyey qof kastoo addoona in la xoreeyo waxaa la gaarsiiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu yidhaahdo ayuma mri'in muslimin qof kastoo muslimahoo actaqa imra'an xoreeyo qof oo muslima muslima xoreeya kaana fikaakuhu min annaar wuxuu noqonaya qofka uu xoreeya furashadiisii naarta noqonaya haddaa qof horayso naarta ma gelaysid naarta waa laga xoranaya soo maaragtaan yani nebigu dadka wuxuu ku baraarujiyey addoonsiga in laga baxo oo qofkii addoon addoonsi ahaa in la xoreeyo ajar baa waxa weeye lagu tilmaamay marka baabka wuxuu ka bilaabay xoraynta la xoreynaya dadka addoommada ah عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحو يري man actaqa qofkii xoreeya shirkan qayb oo lahu ku leeyahay fii cabdin addoon nin addoona baa jira dee addoommada suuqa la keeni jiray waxaan loo keeni jiray in la kala iibsado oo mataqaanaa loogu ku shaqaystaan beeraha iyo waxyaala nocaas kale ku shaqaystaan marka haddii laba nin intay suuqa tageen hal nin addoona soo iibsadeen hal addoon ba wadaagaan laba qof hal addoon wadaaga ama dad badan hal addoon wadaaga marka xadiisku wuxuu leeyahay man actaqa qofkii xoreeya shirkan nasiib ama qaybo lahu ku leeyahay fii cabdin addoon ku leeyahay laba nin baanu ahayn nin baanu wadaagnay ninkii baan waxaan ku anu qaybtaan lahaa xor weeye maxaa haray markaa qayb baa haru addoonka yahay mubacad baa la yidhahdaa mubacad yani qaybna waa ka xoraysan yahay qaybna kama xoraysna marka si qofka xornimo u helo baa nabiga calayhi salaatu wasalaam ka hadlaya wuxuu leeyahay marka qofkii xoreeyo qof addoonoo hay wadaageen qof kale qaybtiisa xoreeya oo fa kaana lahu qofkan wax xoreeya uu leeyahay maalun maal uu leeyahay maalkaasoo yabluqu gaaraya amana alcabdi addoonka qiimihiisa gaaraya quwima calayhi waa lagu qiimaynayaa qiimata cadlin qiimo oo cadaalada ayaa lagu qiimaynayaa fa acطaa wuxuu siinayaa marka qiimihii lagu qiimeeyey qaybtii kale shurakaa'ahu cidda la wadaagtay buu siinayaa xisasahum qaybahoodii wuu siinayaa wacataqa calayhi wuu ku xoraysmayaa alcabdu addoonku wailaa miya hadduusan haysan qofka wax xoreeyey marka hore qaybta xoreeyey hadduusan xoraysan faqad actaqa minhu addoonkaa wuxuu ka xoreeyey maa wixii cataqa uu ka xoreeyey oo qaybta ah yani hadis waa ku celin doonaaye qof addoon la wada leeyahay baa nabigu wuxuu yidhi haddii qof uu yidhahdo qaybteeda waan xoreeyey oo qofkan qaybta xoreeya uu haysto xoolo uu addoonka ku wada xorayn karo waa inuu ku wada xoreeya addoonkii haddaanu haysan soo maaha addoonkan waxau xer ka yahay intuu xoreeye keliya kala suuq addoonkan waa boqol doolar buu ahaa boqol doolar anna konton baan bixiyey ciisana konton buu bixiyey anuu kontonkayga waxaan ninkan waan xoreeyey baani maxaa lagu leeyahay konton baa lagu leeyahay ninkaasaa haysta marka aniga wax xoreeya marka haddaan xoolo haysto addoonkii baa la qiimeynayaa marka la qiimeeya baa qiimihii ninkaasuu lahaa baa la siinaya addonka sidii baa lagu xoranaya haddii aanan haysan anigu mar walba addoonkii intaan xoreeyey buu xor ka yahay saan sheegay mubacad baa la yidhahdaayo qayb buu xor ka yahay qayb xor kama ah intaas way xadiiska macnihiisu can cabdillahi bni cumara ana rasuula allahi sal alla alayh wasalam qaal man actaqa qofkii xoreeya shirkan qayb oo lahu ku leeyahay fii cabdin addoon ku leeyahay qayb uu addoon ku leeyahay buu xoreeyey oo fa kaana lahu qofkan wax xoreeye uu leeyahay maalun maal uu haysto yabluqu gaaraya maalkaasi amana alcabdi addoonka qiimihiiso dhanba lacag gaaraysana waa haystaa maxaa la samaynayaa quwima calayhi waxaa lagu qiimaynayaa addoonkii qiimata cadlin qiimo cadaalada or addoonkii ma qayb baa horaysa haa hadda lacaga gebigiisa kubista ma haystaa waa hayaa haa addoonka ha la qiimeeyo marka la qiimeeyo oo qiimihiis la ogaado ila anugu qaybteeda waa xoreeyeye fa acطaa wuu siinayaa shurakaa'ahu ciddii la wadaagtayba wuxuu siinayaa xisasahum qaybtooda buu siinaya war waa ka niyu qaado buu leeyahay aan iska sii daynay addoonka faraha ka qaadnay wacataqa calayhi wuu ku xoraysmayaa alcabdu addoonku saas ku xoraysmaya marka wailaa qofkii qaybtiisa xoreeyey haddaanu haysan xoolo gaaraya addoonka qiimihaysa faqad actaqa minhu addoonku wuxuu ku xoreeyey maa cataqa wuxuu ka xoreeyey oo qayb ah marka mubacad baryaha qayb baa horaysan qaybna waxa weeyaan ma horaysna markaasoo kale can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiyi sal alيه wasalam qaal xadiiskii hore oo kale weeyaan man actaqa qofkii xoreeya shiqsan waa qayb ama nasiib uu ku leeyahay min mamluukin addoon uu ku leeyahay qofku xoreeya qaybuu addoon ku leeyahay fa calayhi qofkaa qaybta xoreeya dushiisa waxaa ah khalaasuhu sii dayntiisa kulluhu dhammaantii uu ku sii daayo fii maalihi maalkiisa addoon baan wadaagnay aniga nin kale anigiiba qaybteedii baan waxaan kuli xor baa tahay nebiga marka wuxuu yidhi fa calayhi qofkaa yidhi qaybteeda xor baa tahay dushiisa waxaa ahaaday khalaasuhu kulluhu fii maalihi inuu addoonkan sii daayo dhammaantiis qofkii kugu lahaa qaybta kale inaad siiso lacag ahaan u siiso fain lam yakun lahu maalun haddaanu maal haysan qofka qofkan nuska xoreeyey quwima waxaa la qiimaynaya almamluuku addoonka la qiimaynayaa qiimata cadlin qiimo cadaalada baa lagu xoraynayaa yani lagu qiimaynayaa uma ka bacdi istusciya waxaa la shaqo dalbaayaa alcabdu addoonka addoonka leeya soo shaqay marka hayri mashquuqin iyadoo aan lagu dhibaynin calayhi dushiisa kanna waxa weeye laba nin baa waxay wadaageen hal addoonay wadaageen nin baa wuxuu yidhi aniga qaybteeda xor baa tahay ninka qaybta xoreeyey hadduu xoolo haysto waxaa fiican adoonkii inuu ninka kale wixiisa u cesho soxor noqdo haddaanan lacagta haysan soo maaha addoonkaa leeya warniyow qayb baan ku xoreeyey ninkaasaa qaybta kale kugu lehe soo shaqay oo ninkaas marba xogaagaasi saa xor noqoto weliba marka la leeya soo shaqay yacni hayra mashquuqin calayhi in lagu dhigo lama rabo wuxuu bixin karo baa leeyahy bixi bil walba intaa bixi maalin walba intaa bixi saa xor noqoto marka xadiiska horena wuxuu lahaa yani qofka qayb xoreeyey ha wada xoreeyo ninkaan la'aa ka bixiyo kanna wuxuu tilmaamaya haddii aanan wada xorayn karin addoonkan in leeyahy soo shaqeeyo inta kugu dhiman ee iska bixi عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق قفك حرية شقصا قيب أو من مملوك أدون كلها فعليه قفكاس وحرية دوشي سوحا هذي خلاصه سيدين تو سيدين أدون كان كل دمانتس في مال مالك سكو سيدين أيو فإن لم يكن له مال هوفك دوسا مال هيسا وكسيدا كل قوم المملوك أدون كان لقيمين يا قيمة عدل قيمة وحلو قيمين يا yani cadaalada waxaa le addoonkaani meequu jooga kun dolar kunka dolar yani qayb ninkaana xoreeyey maxaa ku haray shan boqol shan boqol soo maaha uma ka bacdi istusciya waxaa la odhanaya ka soo shaqa soo shaqayso alcabdu addoonka addoonkaa soo shaqay laleeyahy shantaa boqol oo dhiman ninkaa u celi hayra mashquuqin calayhi iyadoo aan lagu dhibayninoo la odhanayn bil walba laba boqol door keenay lama oranayo waxaa la oranaya yani wax uu awoodi karo oo aan dhib ku hayn ba isaga bixinayo muhiimadda waxa weeyaan in maaragtay qofka la xoreeyo weeyaan saan sheegay nebiga alayh isalaatu wasalaam aad buu ammaanay addoontan la xoreeyo man actaqa raqabatan actaqa allahu bikulli cudwin minha cudwan min acdaa'ihi min annaar qofka xoreeyo addoon ilaahay subxaanahu wa tacaala baa qofka wax xoreeyey xubin kasta oo qofkaas ka xorooday ayaa kana naarta laga xoreynaya xataa farjiga buu nebigu leeyahay farjigiis naar baa laga xoranaya qofka hadduu samayn jirin xumaan noocaas oo kale ah waxaana keenaya hortaasi addoon buu xorayey baabu bayci mudabbar almudabbar yani ism mafcuul weeyaan mudabbar waxa weeyaan waxaa la samayn jiray addoommada marka la xoreynayo qayb qaab ka mida wax loo xoreeyo weeyaan qofka waxa odhanayaa niyahow inta aan noolahay anaa ila joogaysaa oo ii shaqaynaysaa laakiin maalintaan dhinto xor baa tahay saasa mudabbar la yidhahdaa anaa ii shaqaynaysaa addoonkaygi baa tahay laakiin maalintaan dhinto xor baa tahay saasaa mudabbar la yidhahdaa marka taasuu marka baabku ka hadlaya ilaan waxaan soo marnay qofka isagoo nool inaad tiraahdo mataqadoo nool qofkii aad xorayso ama lacag ka bixiso ama qaybtaada xorayso kana waa qof ku xiray addoonka xortiisa wuxuu ku xiray markaan dhinta kabacdi baa xor noqonaysaa can jaabir bni cabdillaahi رضي الله تعالى عنهما قال دبر رجل من الأنصار من الأنصار تكمدبا دب أدغي حرينتي قلاما له أدون أوليه أدون أوليه حرينتي سيب دب أدغي وحكيري مركان ننته بحروبسا دبر رجل من الأنصار من الأنصار تكمدبا دب أدغي حرينتا وحرين لها قلاما له أدون أوليه وفي اللفظ اللفظ كلا وحليه مركان كان استقاهي wax kale xoolo ma haysan bari sida riwaayadda la tilmaamayso وفي اللفظ اللفظ كلا يقول لي بلغ النبي نبي وحى سو غاري صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه صحابتي سكمد با أعتق وحو حريي غلاما له أدون أولي أبو حري عن دبر يعني مركا دنتك بعد بحرته بكير مركا دنتك بعد بحرته hadda ninkaani fiiri haddaad xoola haysato adoo nool qof daaweyn baa tahay adoon dhiman baa xoolahaagii qayqaybisay ma laga yeelaya laga yeeli maayo sababtoo ah waxaa la fiirinayaa dadkan aad ka tegaysay maxay kaa dhexlayaan wax kale ma haystaa waan soo marnay qofka thuluth saddex meel oo meel buu sadaqaysan karaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka waxaa loo sheegay nin saxaabadiisa ka mid ah oo addoonkiisa ku yidhi markaan dhintabaa xor tahay lam yakun lahu maalun hayruhu wax kalena ma haysan addoonka kaliyu lahaa nabigu muxuu samey marka kama yeelin addoonkii baa la soo qabtay fabaacahu rasuulu llahi sal alla alayh wasalam nabigaa iibiyey bihamaanimi'ati dirhamin siddeed boqoloo dirham buu ku soo iibiyey uma arsala wuxuu u diray lacagtii bihamanihi qiimihiisa ahayd buu wuxuu u diray ilaahi ninkii ku yidhi markaad dhintaa xor noqonaysa wax kale ma haysan marka maxaaba la sugaysaa markaa dhimanaysa xoolihii baa loo soo addoonkii baa loo soo caddeeyoo la siiyey dadka marka maalin dhaweyd baan meesha hadda ee ka dambaysa stationka oo lagu qoro ee maxaa la dhahaa notayada baan waxaan usoo galay nin odayoo da'dee oo dhowr guri labahaas buu leeyahay carruur kala haysta marka laba guri iyo boqocadii waxaasuu qaybinaya oo wuxuu leeyahay u qor heblaayo waxa u qordhaa iyo carruurteeda intaa u qor heblaayo iyo carruurteeda intaa u qor waa nin da'a weeyaan suu marka u qaybinaayo nin meesha fadhiya wuxuu yidhi dhinaca kanba wax u badan gabdhaha dhinacna wiilba u badan adeer u daabaan faraha ka qaad dadkan hadhowdii iyaga waxaa qaybsanaya sababtoo ah qofka lama ogolo markuu saas yahay oo kale inuu xulis kala qaybiyo lama ogolo dadka ilaahay subxaanahu watacaala baa dhaxalka qof walba xuliisa siiyey culimadu waxay yidhahdaan markuu dhimanayo oo kale ama uu da' yahay oo kale xoolihiisa wuxuu qaybin karaa markuu sharaacadii waafaqsiiyey sa u kala leeyihiin say u kala leeyihin buu qaybiy marka waxaa la leeyahay ee hadduu dhinto dee waa kala qaqaybiyey wixiisii oo qaabkii la rabay buu qaybiyey laakiin hadduusan u qaqaybin laga yeeli maayo marka waxaan kuna arukaadi nin odaya da'a baa tahay caawa qoorta laaban kartaa beri waa isku qabsanayaan ila waxan waa dhaxal weeye lagaa yeeli maayo hablaayo baa guryahaas leh iyo heblaayo carruurta guryahaas leh sidii buu naga yeela marka marka lama ogolo qofku inuu maaragtay markuu da'daas oo kale yahay inuu xoolihiisu qaybiyo dhammaantood dhammaantood inuu qaybiyo ilaa inuu maaragtay waafajinayo qaabkii dhaxalka mooyaane xadiiska marka nabiga alayh salatu wasalaam ninka xoolo kale ma haysan ee wuxuu sameeyey marka wuu soo celiyey lacagtii wa fii lafdin balaga الnabiya salى اllahu alayh wasalam nabiga alayh الsalatu wasalam ba waxaa gaaray ana rajul nin oo min asxaabihi saxaabadiisa ka mid aba actaqa wuxuu horeeyey ulaaman lahu cunug uu leeyahay ama addoon uu leeyahay can duburin oo wuxuu ku yidhi markaa dhinto baa xor tahay saasa nabiga loo sheegay walam yakun lahu ninkaasu ma aanu haysan maalun xoolo hayruhu aan isaga ahayn addoonka kaliyu lahaa xoolo kale ma haysan fabaacahu wuu iibiyey rasuulu llahi sal alيه wasalam nabiga intuu u yeeray addoonkii iibiyey biamaanimiati dirhamin sideed boqol oo maaragtay dirham buu ka baxshay uma ka bacdi arsala nabigu waa diray biamanihi qiimihii ninkaas lacagtii buu diray sideed boqol buu diray ilayhi ninka odagaa buu u diray uma yani tama kitaab kitaab alcumda kitaabkan intaas noogu dhammaaday ilahi subxan tala waxaan ka baryaynaa inuu inoo ku daro miisaanka xasanaadka waana kitaabkii waxaan u malaynaa sagaalaad yahay oo waxaan soo akhrinay sanadka hadda la soo dhaafay oo labada kun labada masaajidkan waxaan ka akhrinay kitaabkii u horeeyey sifatu salaat nabi sal alay wasalam baan akhrinay usuulu sunna kitaab oo ulaha imaam axmed bin xambal baan akhrinay sulm alwusuul ilaa cilmi usuul baan akhrinay isna kitaab caqiide ahaa alurjusatu almii'iya fi dikri xaali ashraf albariya kitaab oo yani siira abu hawaan akhrinay الشمائل المحمدية بين أخرنا كتاب كي النبي عليه الصلاة والسلام صفات كسكها اللاي عقيدة الطحاوين وأخرنا وعقيدةها عقيدة الواسدين أخرنا وعقيدةها هي عمدة الأحكام مدى جوجنا سؤال كتاب بان سو أخرنا مر إلهي وحق برنا سبحانه وتعالى إيه إنه ميسان كحسنات نقدر ضمانتهم قف كستو رجستنا وحن لنا هاي إلهي سبحانه وتعالى كل أنفعه كنت كتاب كتاب وين ويان ويعني مخلوف فيريو يعني حق أحكامته axkaam badanna uu maaragtay kulansanaa badanaa dadku inta kitaabka dhegeystaan maadho meel lagu turo looga socdaa qofka soo akhrisa rag badan baan aqaano meesha fadhiyo dee saxiixaynka iyo akhristoho maaragtay iskaga soo fadhiista meesha inay barakaystaan maahane kitaabkaanu maaragtay hore usoo akhristay kutub la mid ah laakiin sideedaba waxaa fiican inaynu maaragtay qofku dib u muraajaceeyo mar kastoo aad akhrido mar kastoo aad akhrido dee ajar iyo khayrna waa kuu siyaadaya waxa kaloo kuu siyaadaya cilmi siyaadana waa kuu siyaadaya iyo aqoon siyaadana waa kuu siyaadaya macnaadan hore ka haysan baa laga yaabaa inuu maaragtay ku siyaado marka insha allahu tacala kolley waan ka fekeri doonnaa inaan kitaab kale sii akhrino iyo in kale insha allahu tacaala iyo kitaabkaan akhrin doonna wuxuu yahay intaasaan marka kusoo gabagabaynayna caawa wallahu subxaanahu wa tacala aclam waclam jazakum allah khayr wasalaamu allahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh